والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta ee murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka baaya iyo shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda ridada ayaa ku eedeeyey murtad gurguurta in isagay kooxdii sabab xoogan ay ku hayaan hantida dadka shacabka ah kuna dhaqaaqeen masuq maasuq midkii ugu xumaa askar ka tirsanaa murtadiinta isagoo toobadkeen ah isku soo dhiibay wilaayada baay munaasabad lagu soo gebagabeynayey dowlo diinyah ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose roobab mahiigaan ah iyo daadad ku dhuftay dalka koonfur afrika ayaa saameyn xoogan ku yeeshay soomaalida ku dhaqan dalkaasi kooxda ridada ayaa xubno iyada ka tirsan u dirtay dalka imaaraadka carabta xilli khilaaf xoogan uu ka dhex jiro maamulka ridada abuudubay iyo murtad gurguurte نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaado ah taariikhdu ku beegantahay toddobaiy labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta ee murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose dhanka wilaayada baay waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maliishaadka ridda ay ku leeyihiin degmada diinsoor gaar ahaan xero koobaad waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona ay mujaahidiintu cadowga allah ku kadiyeen weerarkaasi isla baay waxay mujaahidiintu qarxa beegsadeen maliishaad murtadiin ah oo ku socdaalayay xaafadda ban khiyaano ee gudaha magaalada baydhabo waxaana qaraxaas ku dhaawacmay hal askari oo murtada ah isla magaalada baydhabo waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen saldhigga maliishaadka ridada ee xaafadda wadajir iyadoona qaraxaasi uu ka dhacay gudaha saldhiggaasi shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka laanta buure wuxuu weerarkaas ku soo aadayey iyadoo ay mujaahidiintu sidoo kale xalay weerareen saldhigga murtadiinta deegaanka jasiira oo ah deegaan dhacaw dad xeebtaha isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo markaa xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda ridada ayaa ku eedeeyey murtad gurguurte in isagay kooxdiisa abab xoogan ay ku hayaan hantida dadka shacabka ah kuna dhaqaaqeen masuq maasuq midkii ugu xumaa faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyey xukuumadda xasan shiikh murtadka wuxuu soo hadalqaaday boobka ay kooxda xasan shiikh ku hayaan hantida ummadda soomaaliyeed madaxa kooxda riddada ayuu sheegay in lacago malaayiin dollar ah uu ku bixinayo safarro micno dare ah xasan shiikh iyo madaxda maamul goboleedyada ayuu sidoo kale sheegay inay doonayaan inay iska sii joogaan kuraasta ay ku fadhiyaan murtadkan oo muqdisho shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxa uu u hadaaqay sida tan madaxdii laanta fulinta u weynaha madaxweynaha iyo madaxdii kale ee dowlad goboleeda marka laga reebo puntland waxay isku raaceen in dalka la joogi karo doorasho la'aan oo wax sharciyadaba aan loo baahnayn oo madaxda dowlad goboleedyadu ay iska ahaan karaan madaxweyneyaal iyadoo maandatekoodii iyo mudduxuleedkoodii dhammaaday oo wax doorashaa aan la qabanin waa xaaje ugubnugu ah waa waxaan soo jiri jirin maanta waxaa soo baxay kuwa ilaha dhaqaalaha jooga oo isugu faanaya hantidii qaranka meeqa guryaad xamarku leedahay meeqa dhismaa kaaga dhisan nairobi meeqaa istanbuul ka iibsatay dhallinyaradii waxay noqdeenba kuwo isugu faanaya hantidii qaranka ee la boobay gobolkii banaadir oo dadkii u badnaa soomaalida ay ku noolaayeen waxqabadkiisii asagiina waa gabay oo wuxuu ku mashquulsan yahay howl aan loo dirin oo midii loo igmad aan ahayn dadkii waxaa lagu mashquuliyey degmooyin iyo qabiilo kale leh ayaa tihiin waxaa wakti looga lumiyey qabiil qabiil waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye bil gudaheed shan safar shaqadan inay tahay aniga shaki weyna aan ka qabaa diyaaradaha kiriisan ee qaaska ee lagu safraaya safarada la iska aadayo oo lacagta lasii qaadayo uun akaanka dowladda horta waa inaa ogaataan lacagta lagu safraayo midda diyaaradda qaaska lagu kiraysanayo midda meel lagu aadayo waa canshuur muwaadinkaas daalan laga qaaday iyo deeq lagu keenay magaciisa waaye
aad buu mahadsan walaalkan abuusheeba ayuu kaasi ahaa askar ka tirsanaa murtadiinta ee isagoo toobadkeena isku soo dhiibay wilaayada baay walaalkeen abuu xasaan ee warbixinta warkaasi inoo haya qulqulka maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee kasoo baxaya safka murtadiinta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah kusoo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyagoona watay qoryihii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka aadan maxamed xuseen waxuu muddo saddex sanaha ka tirsanaa maamulka ridada koonfur galbeed isagoona qaatay tababar ciidan waxauna si gaara uga tirsanaa waxa loogu yeero daraawiishta muddo sannadaha kadib allah ayaa towbada waafajiyey waxaana uu isagoo taa'iba soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay markii towxiidka loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus ciidan maxamed xuseen ee koonfur galbeed alisagee gaar ahaan degmada qasadheer daraawiist ee dadkiyo oo meelo degmadaas ka sugan ee dad oo ilaahay diinka ku qaaday dulaysumu kan kale ee meel raawis wal gaalnama ahayna oo meelaha ku dhowmale sadsanyalashageey ee walaan dhanka biirin ileen soomaalida meeraasa kuskin sabsi waleekijarakan kubahena ileen maku aaminsinan walaa dana ku aaminsina saas dartee waan ka biiri haddana waliyo iinga ogaayay gaalnama ka aragi oo waloo sikiriidka iyo jaadka iyo gabro oo bahalka ee heesta iyo tubaakada iyo meekasta fiyaalaga yaalo oo waloo qofka damiirsiishagayabanka dulqaado korna ka aragi taa'ibkan oo wareysigiisa sii wata ayaa dhanka kale ka warbixiyey sida uu kaga soo baxay safka murtadiinta waxyaabaha ku dhaliyey inuu ka soo baxo iyo sidoo kale ugu dambeyn sidii loogu soo dhoweeyey deegaanadii iyo degmooyinkii uu soo gaaray ee wilaayada islaamiga ee baay soomaalida meeraas biniaadanka korshe dareen nuusade meel raayus ee madii oo meel oo dhamatoona bakti lila garaaw ileen oo intaas uu ku tawbasheenta wal oo dantiya ka sabeynagada aniga go-aansadii tan taan oo koyti ahayti marka intaan isku ku tawbasheen diintayaha anagada ee horta biniaadanka ee suuro badan oo meelaan kaliyaaba ka aragay tan kale islaan oo hijaab qabto hijaabkan oo kanqadanta la kaqaaday qabto iyo barbaarku koyti ileen maylada hijaabkan inta dhongmaha angalada adiba al-shabaab ee meelaraay karka oo musunka qabo mahay angalada waytita intaan horta ee inkayaa badanay walina ka arag sidee lagu soo dhaweeyey wallaahi safayle oo oo si muslim laha ka dhawa qofkii muslimka laha ka dhawaay laga dhawaay safayle oo eedan wanaagsan nimantaasi ee muslimiinta hanis dhiiba era laha dad ay meelo gaajalaysan ka dhamaayato esankaanta hooba dhamataana gaalnami ka dhamadaasaan haddii roogdan haddana hir i rafaaday ka roogdan haasu ku taba era laha isku tubusheena maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale askari taa'ib ah oo ka yimid dhanka degmada buurxakabe ee wilaayada baay isagana lagu soo dhoweeyey qeybo ka mid a wilaayada kaasoo watay qori ak afartan iyo toddoba iyo booshkiisa waana qayb ka mid a maleeshiyaadka taa'ibiinta ee sida raxraxanta u soo gaaraya deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abuu xasaan munaasabad lagu soo gebagabeynayay dowladdiina ayaa ka dhacday degmada jamame ee wilaayada jubbada hoose cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinaya warkaasi xamladan dacwiga ah oo lagu soo gebagabeeyey degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose waxaa ka faa'iideystay boqolaal ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi sida macalimiinta ganacsatada waxgaradka iyo haweenka muslimaadka taas oo dadka looga saxayey akhrinta qur-aanka kariimka munaasabada gebagabada dowladda oo kalimaad kala duwan laga jeediyey waxaa marti sharafkii ka hadlay ka mid ahaa suldaan xaydar iyo suldaan maxamed deeq oo ka mid ah salaadiinta wilaayada iyagoona si weyn u soo dhoweeyey dowladan una mahadceliyey maktabka dacwada ee dadaalka hagarla-aantah geliyey horumarkooda waxbarasho waxyaala aan ku faraxna ayaa haddaan salaadiinta jubbada hoosannahay waa idinku faraxsannahay maxaa yeelay soomaalida markii hore waxay wakhtiga gelin jireen wiilasha maantana xaqiiqo waaye sida macalinka uu sheegaya intaasoo arday oo dumar ah oo waaweyn iyo yaryar isugu jiro wax xaqiiqa wax la soo dhoweeye waaye saakay horumarna in diinta ilaahay laga doono wax aada loogu farxo waay insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaah waa idinkugu ducaynaynaa maadaama odayaashiina aan nahay dumarka meesha joogo ay dhowr qaybood isugu jiraan dad waayeela dad muxuu ahayte hooyooyin ah dad hadda ilmo ah iyo dad dhexdhexaad ah intaba insha allahu tacaala haddii aannaha salaadiinta gobolka waa idiin tahniyadeynaynaa jiilka maanta soo baxayna waxaa la rabaa idinka inaa soo bixisiin xaqiiqo waaye saaka haddii hooyo iyo aabbo guriga ka warqabkiisa la dhaho waa la ogyahay cidda macnaha guriga ka warqabkiisa ku fiican maadaama ilaahay mas-uuliyad badan uu ku saaray xaqi ugu badnaana adigu ilaahay uu ku siiyey marka insha allah aniga waxaan idin dardaarmina haddii ilaah yidhaah insha allah xuquuqdaas oo ilaahay subxaana qaadirka uu idinku andoonsaday inaad sida xaqa ah u gudataan waa xamle iska sacad qur-aanka kariimka ah waaye waa midda u koowaad oo haddan lagu qabto degmada jamaame hore uma soo arkin xamlo qur-aan qirada layska saxaayo hore uma soo arkin waa maanta koob ay tahay xamlo muddooyinkan laga waday degmada jamaame haweenka oo hadda intaasoo boqol gaarayo xamladaas ay maanta dhammaystirkeed ay tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuu mahad celinaynaa iyo arrintaas maktabkiisu awel maktabu dacwa maktabka dacwada gobolka iyo walaayada gobolkaba waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa macalimiintii safar soo galeen yimideen degmada jamaame oo beryahanba ku mashquulsanaayeen dowladan ayankana waa u mahad celinaynaa waxaa leenahay ilaahay haka u almariyo maanta farxad weyna meesha ka muuqato gabdhaha waa hadda waxaan arkeenni su-aaladkii la su-aalay hadda wax dhinac mare ma jirin wixii hadda maanta iyo ayaamankan lagu haayana hadda meeshayba ka muuqataa guusheeda wax ay barteen inay soo bandhigeen waxaana ka rajaynaynaa ilaahay ka abaalmariya dhammaantooda dowladan ayaa qayb ka noqonaysa xamalaadka dacwiga ah ee sida dardarta leh kaga socda wilaayada jubbada hoose taas oo si weyn ay kaga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani kaasi ahaa rabab mahiigaan ahay daadad xoogan oo ku dhuftay dalka koonfur afrika ayaa saameyn xoogan ku yeeshay soomaalida ku dhaqan dalkaasi yaasir maxamed ee faahfaahinaya warkaasi wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in halkaasi ay ka da-een roobab mahigaan ah oo geystay khasaare xoogan waxaana roobabkanay ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur xoogan oo gaaray guryo iyo goobo ganacsi oo ku yiilay halkaasi roobabkaani ayaa waxa uu khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kasoo gaaray soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika musiibadani ayaa waxay si gaar ah uga dhacday magaalada yuatanaag waxaana lasoo warinayaa in ay ka dhasheen khasaare dhimasho iyo dhaawac leh iyo burbur xogan oo gaaray guryo iyo goobo ganacsi waa kuwan soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika oo ka warbixinaya khasaaraha kasoo gaaray roobabkaasi
bismillahi raxmaan raxiim waxaan joognaa magaalada yudnik oo u jirta runtii soddon kilomitr magaalada b port elizabeth oo runtii xalay ay ka dhacday arrin musiibe ah markii ay ku dhufteen roobab xoogan waddooyinkii oo go-ay guryihii oo burburay kiyaal fara badan oo soomaali ah oo lasoo badbaadiyey runtii meeshaas ayada waxaa kasoo gaartay soomaalida degneed khasaaro iskugu jiro naf muxuu ahay dhaawacyo iyo adiga waxyaabo fara badan wax gurihii alaabihii guryihii iyo macna dukaamadii yariiska ah ee tagshoobida xaafadaha ku dhex yaalay wax meeshii ku haray ma lahan dadkii waxay iskula dedegan yihiin ilaa ay shan qoys guryihii waa cariri marka ayada wixii cunto oo guryaha yaalay iyo firiijyadii waxaa qaaday biyo waxaa kaleento meesha ka jira korontolaan maadaama baalalkii korontooyinkii wixii ay dhulka ku dhaceen oo korontadani la jaray laga baqay inay saameyn iyo shoob iyo wax ay sameeyaan marka runtii waxaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka eastern cape fariin dheer iyo mid gaaban buu ugu dirayaa in gurmad degdeg loo baahan yahay ma badna laakiin dad baa jira dhintay waxaa jiro oo kale barakac fara badan oo dadkii ku yimid guryihii deegaamada ay deganaayeen inay u yaraan in dadka soomaaliyeed hadda haddaan soo qaadan oo kale sagaal iyo labaatan waan idhahde inay ka maqan yihiin guryahoodii iyo deegaankoodii oo ay ku tirsan yihiin walaalaha kale soomaaliyeed waad dareemi karaysaan maaragtay baaxadda intuu leegyahay waxaa jiro oo kale dad badan oo sood afrikaan ahaa runtii iyaga laftooda khasaaraha isuu soo gaadhay waxaa jira dhimasho iyo waxaa jira sidoo kale dhaawac marka musiibadaas meesha ka dhacday runtii mid weyn bay ahayd waxaanu meeshan u nimid haddaan somali community inaan walaalaheen aan la qaybsanno dhibaatada xalay soo gaadhay maadaama xalay xilli dambe ay ahayd roobkuna uu aad u weynaa socodkuna uu aad u adkaa in lasoo gurmado walaalihii dadaalay dadkii walaalaha kale ee guryaha ku xanimnaa soo badbaadiyey inaan maarata u mahadnaqno annagana aan indheheena ku soo aragno ayaan meeshan nimid oo waxaanu ka imaanay costin ama p e meesha aan joognana waa yutnik marka runtii waxaanu indheheena ku soo aragnay khasaare weyn oo maarata baaxadiisa leh gaadiid buu la tegey agabkii iyo wixii alle wixii guryaha yaalo dhan buu la tegey daadku
aad buu mahadsan walaalkeen yaasir awkaasi ahaa kooxda riddada ayaa xubno iyada ka tirsan u dirtay dalka imaaraadka carabta xilli khilaaf xoogan ka dhex jiro maamulka riddada abudubay iyo murtad gurguurte walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya murtad cabdulaahi maxamed sambolorshow ah taliyaha hay-adda sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa safarkiisii ugu horreeyey oo dhanka dibadda ah ugu socdaalay dalka iskutagga imaaraadka carabta isagoona u duulay magaalada abudubay nidaamka fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ee uu hogaamiyo murtada xasan sheikha ayaa mursasan boloolsho u diray xukuumadda abuudubay si uu saraakiisha xukuumaddaasi riddada ah kala hadlo xiriirka xumaaday ee kala dhexeeya kooxda riddada waxaa bilihii lasoo dhaafay gebi ahaanba istaagay xiriirka u dhexeeya xukuumadda riddada imaaraadka iyo kooxda uu hogaamiyo murtad gurgurte iyadoona dowladda imaaraadka carabta ay lacagihii ka jaratay maleeshiyaadka riddada ay tabantaabin jirtay waxay albaabada isugu dhufatay xarunta janaal gordon ee muqdisho oo ahayd saldhigga ugu weyn ay ku leedahay koonfurta soomaaliya halkaas oo ay ka soo abaabuli jireen howlgallada shahaadaladirinimo ee kalan ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xiriirka kooxda riddada iyo imaaraadka ayaa xumaaday bilown kadib howlgalkii jenaraal gordon uu ka fuliyey ashahiid mustafa mukhtaar aadan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxda u gurtay dhammaan saraakiisha iyo imaaraadka u qaabilsanaa duulaanka soomaaliya maatanid marwaan warkii subxanimo idinkaga imaanaya idaacaddan dilsoon againta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu